fagaaro weyn oo ku yaala degmada buulafuulay ee walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa waxaa isugu soo baxay dad badan si ay u daawadaan xukun halkaa ka dhacayay xukunkan oo ahaa dil toogasho ah ayaa waxaa lagu fuliyey shan ruux oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaana fagaaraha soo buux dhaafiyey dad aad u badan kuwaas oo usoo daawasho tegay xukunka lagu fuliyey jawaasiista mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha ka akhriya xukunka raggan iyo howlihii ay qaban jireen koow eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaano madnagaay da'diisu tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus u shaqeeya sirdoonka maraykanka kana dambeeyey duqeyn loo geystay mucaskar ay ku sugnaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cali maxamed oo loo yaqaano madnagaay wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin la shaqeeyo c i a da maraykanka waana ka aqbalay waxaana la ii diray inaan soo raadiyo goob ay ku sugan yihiin mujaahidiinta kadib waxaan raadiyey nin lagu magacaabo sambuur ukurow waxaana u bandhigay shaqadii waxaana ku dhahay soo raadi meel ay ku sugan yihiin al-shabaab qalab ayaa la dhigayaa kadib waa la duqaynayaa lacag ayaana lagu siinayaa wuuna iga aqbalay asiga ayaana ii keenay macluumaadka sidoo kale qaadiga ayaa faahfaahin ka bixiyey saddexda ruux ee kale ee lagu toogtay fagaaraha eedaysanaha saddexaad waa xasan cabdiqaadir maxamed oo loo yaqaano xasan buuxow da'diisu tahay soddon iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey in uu yahay jaasuus ka tirsan maraykanka uuna ahaa shaqsigii keenay nambarkii lagu duqeeyey dheerey intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cabdiqaadir maxamed oo loo yaqaano xasan buuxow wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga oo jooga kuunyo ayaa waxaan la kulmay nin aan isgaranayni laguna magacaabo abuweershe wuxuuna igu dhahay niyahow waxaan gaalada kala shaqeeyaa duqaymaha ee ila shaqeey anaa lacag u siinaa waayahay ayaan ku dhahay kadib wuxuu ii diray inaan soo raadiyo lambarka dheereey waana u soo helay kadibna waxaan u gudbiyey goobta uu ku sugnaa duqaynta ka hor sidoo kale waxaan habeen wax ka soo kaxeeyey ciidamo gaalo bangaraaf ah waxaana keenay dulaadka kuunyo waxaan kaloo u gudbiyey nambarkii bakar muddo yar kadib waa la duqeeyey dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag eedaysanaha afaraad waa ibraahim xasan maxamed da'diisu tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan sirdoonka maraykanka una gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane ibraahim xasan maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan ka tirsanahay sirdoonka maraykanka aniga oo jooga kuunyo waxaan la kulmay haweenay lagu magacaabo farto waxayna isoo bandhigtay shaqo jaasuusnimo ah waana ka aqbalay kadib waxay igu xirtay nin ka tirsan sirdoonka maraykanka oo ay la shaqayso wuxuu si gaar ah ii xil saaray in aan la shaqeeyo bangaraafta xilliga ay soo degayaan sidoo kale waxaan gudbiyey magacyada guryaha iyo nambarada ilaa iyo shan qofood oo ka tirsan mujaahidiinta degganna kuunyo qaarkood duqeyn ayaa lala beegsaday waxaan sawir ka qaaday xarumo caam ah oo isugu jira garaash iyo guri intaba waxaana ku wareejiyey ilka cas asiga ayaana sii gudbiyey sidoo kale waxaan kala qaybsanay aniga iyo ilka cas iyo qof kale shariixooyin laga keenay xamar waxaana la rabay in wax lagu duqeeyo ceedaysanaha shanaad waa axmed maxamed shah ibraahim oo loo yaqaano borow da'diisu tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqeeya c i a da maraykanka kana mid ahaa shabakad jawaasiis ah oo ka dambaysay duqeyn ka dhacday saakow intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed maxamed shah ibraahim oo loo yaqaano borow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay c i a da maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ayaga la shaqeeyo hawsha aan la qabtayna waxay ahayd habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaan soo hogaaminay ciidan bangaraaf ah waxayna weerar ku ahaayeen guri ku yaalla saakow waxaana geynay gurigii wayna duqeeyeen sidoo kale waxaan u qaabilsanaa hog aruurinta waxaa la ii soo qabtay anigoo shaqadaas ku jira intaas kadib wuxuu qaadigu soo bandhigay xukunka raggan isla goobta ayaana lagula fuliyey xukunka maxkamadda maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidan soo socoto kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil hadduu riddo ah maraajicda xukunkan loo cuskaday qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin suuratu almaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu aljamaacata ilaa musliman wabilaahi towfiiq xukunka fulintiis ayaana la gudagelayaa
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laba maalmood gudahood toogatay lix iyo toban jawaasiis ah kuwaas oo u shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo ingiriiska oo dagaal adag kula jira dadka muslimiinta ah horeyna waxaa loo toogtay jawaasiis kale oo ay soo adeegsadeen